bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamad وعlى alih وaصxaabih أجmaciin ama bacdu qala اlimam abu ciisa الtirmidiy raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fi أyi اlmasaajidi afضل baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaaa yimid fii ayi lmasaajidi masaajidda kee ahoo afdalu u fadli badan qaala xadaana alansaariyu wa huwa isxaaqu bnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalikun xaa waxadaanaa qutaybatu can maalikin can zayd bni rabaaxin wa huwa zayd bnu rabaax almadaniyu hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wtirmidiyu wbnu maajah wacubaydullaahi bnu abi cabdillaahi laqar can abi cabdillaahi alaqar cubaydulaahigaas aabihii magaciisa waxaa la ihaha sulaymaan cubaydullaahi bnu sulaymaan alaqar wa huwa hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wtirmidiyu wاnnasaa'iyu fi musnadi malik wbnu maajah can abi cabdillaahi alaqar abu cabdillaahi waxaa la yidhaha magaciisa salmaan alaqar almadani hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu alkutub asita can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaal salaatun fii masjidi haada salaad masaajidkaygan dhexdiisa lagu tukado khayru min alfi salaatin kun salaad way ka khayr badan tahay fii maa siwaahu wix isaga ka soo haray ila almasjid alxaraama ma ahani yacni nebigu wuxuu leeyay salaad masaajidkaygan lagu tukadaa way ka fadli badan tahay ama ka khayr badan tahay salaad meel kale lagu tukado kun mar bay kaka khayr badan tahay marka hal salaad iyo kun salaad hal salaad halkaa lagu tukado kun meelo kale lagu tukado iyadaa ka khayr badan ila almasjid alxaraam masjidulxaraamka ma ahan oo marka salaada masjidulxaraamka lagu tukadaa yaa iyada marka masjidu nabowiga waxay dheer tahay boqol masjidulxaraamka boqol dheer marka masjidulxaraamka meelihii kale meeqou dheeraanayaa boqol kun bou dheeraana meelihii kale ayb marka masaajidii waxay u kala khayr badnaanayaan marka masjidulxaraamka ugu khayr badan masjidunabowiga markaa ku xigo masjidulxaraamkii waa boqol kun masjidunabowigana waa kun iyaga nisbada ka dhaxaynaysaana waxay noqonaysaa boqol jeer ila haddii kan meelaha kale kunka fadli badan yahay masjidulxaraamkiina meelaha kale boqol kun dheeraado farqiga labadooda u dhaxaynaya waa boqol markan oo masjidulxaraamku dheeryahay masjidunabowiga meeshaasay marka waxay ka qaataan dee maka iyo madiina yaa fadli badan imaam maalik isaga wuxuu ku tegay inay madiina fadli badan tahay laakiin nusuusta marka aada loo fiiriyo makaa fadli badan siyaal kala duwan marka loo fiiriyo ayb qaala alimaamu abu ciisa walam yadkur qutaybatu fii xadiidihi can cubaydillaahi laba sheekhuu tirmidi lahaa isxaaqu bnu muusa alansaari iyo qutayba qutayba isaga riwaayadiisa cubaydullaahi ma sheegin keliya zayd bnu rabaaxuu ka wariyey inamaa dakara can zayd bni rabaaxin can abi cabdillaahi alaqar qaala hada xadiidun xasanun saxiix wa abuu cabdillaahi alaqar ismuhu salmaan wqad ruwiya can abi hurayrata min gayri wajhin abi hureyra waxaa laga wariyey waj waxaan ahayn ayaa xadiidkan looga wariyey can اnabiy sal l slam qaala wfi lbaabi can caliyin wamaymuunata waabi saciidin wajubayr bni muطcim wacabdillaahi bni zubayr wabni cumar waabi dar qaala xadaana bnu abi cumar wa huwa muxamed bnu yaxya alcadani qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna can cabdilmaliki bni cumayr wa huwa alahmiyu hiqatun fasiixun caalimun tagayara xifduhu wa rubamaa dallasa akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita can qazacata bni yaxya wa huwa albasriyu hiqatun min athalitha can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa tushaddu rixaalu rarka ama gaadiid lama xerxero lama adkeeyo yacnii gaadiidka waxaa loo xerxertaa in lagu safro yani gaadiid lama xerxerto wuxuu ka wadaa yacni safar looma xerxerto ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid maahane xaggooda masjid alxaraami wa masjidi hada iyo wa masjid alaqsaa qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix marka masaajida saddexdaana u fadli badan masjidulxaraamka nabowiga iyo masjidulaqsaa labadan marka masjidulxaraamka iyo masjidulnabowigu ayagu waa xarameyn makay madiina laba xaramo masjidul aqsaa ama beytalmaqdisna xaram iyada ma aha marka labadan maxay dheer yihiin masjidul aqsaa xaramnimada haddii lagu su-aalo marka islaamku meeqa xaramow qabaa labow qabaa bis makay madiina marka dadka dhahaa maalan beytalmaqdis iyo markay ka hadlayaan thaalitsulxaramayn iyo yacni hadday ka wadaan xaram saddexaad waa ay qalad wahay haddii laakiin ay ka wadaan masjidkii xagga fadiilada labadaas ku xigay waa macquul markaaslaakiin isaga marka xaram ma ahan kaas ayb xadiidkan marka macnihiisa wuxuu ku yimid khabar ahaan macna nahyi baana ku jiro khabarun bimacna nahyi laa tushaddu lama adkeeyo yaan la adkaynin waay marka macnaha yaan yacni safar loo gelin khabarun bimacna nahyi meeshaas marka in khabarun bimacna nahyi la yiraahda ma layska dhahay un maya riwaayaadka qaar baa waxaa soo aroortay laa tashudduu arrixaala oo laadu ay naahiye tahay laa tashudduu ha adkayninina ha xirxirinina gaadiidka safar ha u xirxirinina marka khabarun bimacna nahyi ilaa ilaa halaathati masaajid istitnahanna marka waa istitna oo mufaraq ah mustathnaa minhugii baa laga gooyey istitnaha mufaraqa marka maadaama la gooyey mustathnaa minhuga cumuum ayaa laga faa'iidaystaa bay culummada qaar badanoo usuuliyiina ay dhahaan yacni marka waxay ka dhigan tahay laa tushaddu alrixaalu ilaa buqcatin likownihaa mubaarakatan ilaa ilaa alaaati masaajid marka buqca in la caam yeelo meel gaadiid looma xirxirto meel baraka laga raadinaya meel kastay noqona marka marka mustathnaa minhuga go-an wuxuu keenayaa marka cumuum haddii aan uunan jirin nas kale oo khaas yeelayo hal nas ayaa soo arooray marka xadiid musnad axmed ku sugan oo mustathnaa minhuga meeshan ka maqan ka dhigaayo masaajidyada oo macnuhu marka uu noqonayo looma safro masaajid oo nadar looma gala masjid in lagu soo tukado oo safar loo aado ilaa saddexdan maahan xadiidkaa marka musnad axmed uu wariyey isagana marka de waa daciif oo waxaa ku jiro shahru bnu xawshab shahru bnu xawshab ayaa ku jiro isagana waa daciif dabcan keligiisa lama mutaabacaynin marka hadduu xadiidkaas ansixi lahaa waxaa la dhihi lahaa masjid in nadar lagu galo in lagu soo tukado masjid mucayana oo aad tiraahdid ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan masjid hebel kusoo tukada magaaladaa ku yaallo nadarkaas inuunan ansixaynin saddexdan keliya nadar loo geli karaa masaajid halkan lagu sheegay laakiin xadiidkaas ma ansixina marka waa in marka ay noqotaa cumuum marka cumuumkaasna marka macnihiis waxay tahay meel iyada bidaatihaa loola qasdaayo inay iyada daatadeeda barako gaara leedahay oy meel kale ka fadli badan tahay oo macnahaas loo aadaa ma jirto ilaa saddexdan masaajid maaha ayb qof baa waxuu dhihi karaa tijaaro waa loo safri karaa dalabulcilmi baa loo safraa waalid lasoo salaamaa loo safraa kaas ma la diidayaa ee kaas maba ku jiraba meeshan leanna annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay buqco gaar ah ama meel gaara oo adiga aad barako ka goobaysidaan ka hadlaynaa lanna waalidka haddaad safar u aadaysid adiga meeshaas baraka kama raadinaysid waalidkaa la jooga bis hadduu waalidku meel kala tago meeshaasa aadi lahayd meeshaan adiga saac kuguma kicin marka meeshaas adiga wax gaaroo kuma calaamaysna soo ma garanin marka ay cilmigu tahay dalabulcilmiguna sidoo kale meesha cilmi jiraa la aada haddii cilmiga kismaayo laga helayo waa la aadaa jawhar haddii laga helayo sidaa la aadayaa meel laakiin laleeya meel heblaayaan waxaan ugu socdaa baraka meeshaas ay leedahay saddexdan meel bis ayaa ka jirta saddexdan meel oo keliya unbaa ka jirta saa u fahm marka waarid marka ma noqonayso tijaaro iyo tijaarada ninka tijaaraysanaana hadafkiisu tijaaro waaye buqcadaas ma aha ayb marka haddii cumuumkaas lagu socdo macnaheedu waxay tahay meel iyadoo baraka laga raadina ama masaajid ha ahaato ama yaynan ahaanin meel safar loo aado likowniha ay barako leedahay ma jirto ilaa saddexdan maahan haddii la yiraahdo mustathnaa minhuga masaajiddaa laga wadaa la yiraahdo lafteedana de masaajidii dhulka ugu fadli badnayd haddii la yidhi qofku hadduu nadar galo uu yiraahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan jowhar masaajid ku yaal kusoo tukado haddii la yidhi nadarkaagii ma ansaxayo saddexdan bis unbaa nadar lagu galaa haddii la yidhi oo masaajidkii in loo safraba la diiday qubuurtu min baabi owlaa waay soo maa min baabi owlaa masaajidkii ka fadli badnaayaa la diiday inaad masaajid mucayanoo kismaayo ku yaal salaad u aaddo maxaa yeele kuwa kale muxuu dheeryahay xuma dheeran haddii marka masaajidkii la diiday qabrigii min baabi owlaa waayo leanna masjidkii ka fadli badnaa baa la diidan yahay ayb marka waxaa la yidhaha dalaaladaasna faxwa alkhitaabaa la yidhahda haddii marka masaajid lagu awilaana min baabi faxwa alkhitaab ayay usoo gelayaan meelahan barakada loo raadsado haddii masaajid la diiday meelihii kalena ka daranba haddii kale oo cumuumka aan ku soconnana waa sida xooga badane ee cumuumkaas wuxuu keenaa inaan safar loo aadaynin meel aan saddexdan masaajid aan ahayn likownihaa inay meeshaa barako gaara ku jirta darteed sidaas marka xadiidkan macnihiisu saas waay saxaabaduna saasay u fahmeenoo abuu hureyra ayaa waxaa dhacday inuu duuru saynaa aaday uu ka yimid duuru saynaa waa meeshii ilaahay nabi muuse kula hadlay halkaasuu aaday waa ka yimid basratu bnu abi basrata alkhifaari baa arkay saxaabi la yidhaahdo markaasuu yidhi min ayna aqbalta xaggee ka timid markaasuu yidhi min duuri saynaa xaytu kallama allaahu muusa ani meeshaasaan ka imid markaasuu wuxuu yidhi basra haddaan ogaan lahaa marka aad baxaysay waa kaa celin lahaa liannii samictu nabiya sal l slam yaquul laa tucmalu lmatiyu ila ilaa alaaati masaajid meeshaasna uga wada masaajid ma jiro duuru saynaa likownihaa buqcadaas inay barako iyo khayr leedahay buu u aadayay abuu hureyra saxaabigan kalena waa ka celiyey waa kaa celin lahaa buu yidhi abuu hureyra ma dhihin marka doodka ma keenin oo sidaas aad fahamtay waa qalad iyo ma dhihin kaanahu marka waa sallimay isagana ayb marka masaladan xadiidkan marka macnihiisu saas waay qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi اlmashyi ila اlmasjidi baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay jaءa ku yimid fi lmashyi socod ila lmasjidi loo socdo qala xadaana mxamed bn cabdilmalik bni abi shawaarib qala xadaana yaziid bnu zurayc qala xadaana macmaru can zuhriyi can abi salma can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ida uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa ta'tuuhaa ha imaaninina salaada wa antum tascawna idinkoo ordaysaan oo rooraysaan walaakin i'tuuhaa imaada wa antum tamshuuna idinkoo soconaysaan wa calaykum asakiinata wa calaykum waxaad laasimtaan alsakiinata laazima ismu ficil waa marka ismu ficil amar waa calaykum ay ilzamu sakiinata famaa adragtum wixii aad soo gaartaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafana fa atimuu dhammaystira meeshaas marka famaa adragtum waxaa laga qaatay wax allaale meeshii jamaacada laga soo gaaro ajarka in la helayo leanna waxaa la yidhi famaa wixii waa cumuumaa ku jira maada min siiqi lcumuum waay marka wax allaale wixii aad salaadaas kusoo gaartaan tukada ajarkii marka waa helayaa qofka hadduu atixyaadka u dambeeya kusoo gaaro iyo hadduu meel un salaadii kamida kusoo gaaro ajruljamaaca waa helaya waa loo deliishadaa wamaa faatakum wuxuu idin dhaafana fa atimuudanna waxaa laga qaadana iyadana mas'ale ah qofka masbuuqa ah salaada ou imaamka kusoo gaaro waa awalu salaatihi wa salaadiisa awalkeedii wa faatimuudaa laga qaadana lianna wax awal lahaa la dhammaystiraa shaygu hadduunan awal lahayn maba la dhammaystiri kara marka markaad soo gaarto imaamkiio ragcadii afaraad u taagan adiga midii koowaadey kuu tahay marka taas oo ah ku jirtaa hadday cisho tahay oo kale markaad istaagto ragcada labaad waa la jahri lianna midaada labaad waa la jahri lahayd korbaa codka ugu qaadan lahayd ayb ataxiyaadkii waa fariisanaysaa leanna ragcada labaad markaad dhammaystirto ataxiyaadkii koowaad maxalkiisii waa wahaakada riwaayada marka wamaa faatakum faqduu dhahaysana waxaa lagu fasiraya faatimuuda midaanaana ka badan faatimuuda qaala wafi lbaabi can abi qataadata wa ubay bni kacbin wa abi saciidin wa zayd bni thaabit wa jaabirin wa anas qaala waxau yidhi alimaam abu ciisa ikhtalafa ahlulcilmi ahlucilmiga way isku khilaafeen fi lmashyi ila lmasjidi masjidka loo socdo fa minhum culimada waxaa ka mida man ra'aa qolo aragtay al-israaca degdeg in loo soo ordo idaa khaafa haddii uu ka cabsaday qofka fawta takbiirati aluulaa takbiirta koowaad amay ku dhaaftaa haddii uu ka baqaayo takbiirta koowaad iyada fadiilay leedahay waa adan loogu soo ordi karaa bay dheheen xataa dukira can bacdihim qaarkood waxaaba laga sheegay annahu kaana yuharwilu ila salaati salaadda waa usoo ruclay jiray qaarkood wa minhum ahlucilmiga waxaa ka mida man kariha alisraaca degdega qola nacday wakhtaara doortay an yamshiya inuu socdo calaa tu'adatin tartiib wa waqaarin xasilooni in loo socdo wa bihi yaquulu axmedu wa isxaaq wa qaala waxayna yidhaahdeen alcamalu calaa xadiidi abi hurayra waxaa lagu camal falaya waa xadiidkan abu hurayra lianna marfuuc waaye isaga wa qaala isxaaqu isxaaqna wuxuu yidhi in khaafa fawta takbiirati aluulaa takbiirat lixraamka inay ka tagto hadduu ka baqo falaa ba'sa an yusrica fi lmashyi inuu marka soo degdega dhib ma laha oo imaamka uu kusoo gaaro in takbiirtaas kula qabsado qaala xadaana alxasan bnu caliyin alkhalaal qaala xadaana cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam qaala ahbarana macmarun can zuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata can الnabiy sal ll l slama bixadiidi abi salma bimili xadiidi abi salma wuxuu rabaa marka inuu meeshan ka muujiyo alimaamu tirmidi sanaaca xadiiثiya wuxuu rabaa inuu yidhaahdo xadiidkan riwaayadii hore waxaa iska lahaa yaziid bnumacmar yaziid bnu zureyc qaala xadaanaa macmar can الzuhriyi can abi salma shaykhu zuhri riwaayadii hore marka waa abu salamata bnu cabdiraxmaan riwaayadan cabdirasaaqna oo warinayana oo macmar iyadana kasoo dhacaysa shaykhu zuhri waa saciid bnu lmusayab marka wuxuu leeyahay waxaa iskhilaafay cabdurasaaq iyo yaziid bnu zureyca iskhilaafeen oo nina cabdirasaaqna wuxuu ka dhigay shaykhu zuhri saciid yaziidna wuxuu ka dhigay shaykhu zuhri abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf ayb saga marka wuxuu rabaa inuu rajaxo riwaayadan cabdirasaaq mutaabacuu rabaa inuu ku rajaxo feeri marka qaala wuxuu yidhi alimaam abu ciisa haakada qaala cabdurasaaq can saciid bni lmusayab buu yidhi can abi hurayrata wahada asaxu min xadiidi yaziid bni zureyc midaanaana tii hore ka asaxsan buu leeyay cabdirasaaq riwaayadiisa ayb maxaa marka asax uga dhigay mutaabacada qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaan can zuhriyi can saciid bn lmusayab can abi hurayra marka yaa mutaabaceeyey sufyaan oo waxaa la keenay mutaabacadan marka oga wada waa mutaabaco marka oo qaasira ah mutaabacada taamadaa hadda u fiirso haddii mutaabac cabdirasaaq can macmar haddii uu cabdirasaaq qof kale mutaabacay lahay can macmarna uu ka mutaabacay lahay mutaabacadaas waxay noqon lahayd mutaabaca taama hadda laakiin cabdirasaaq nin la siman ma mutaabacaynin laakiin riwaayadiisii oo kale mutaabacadii kor a laga helay kor macmar nin la simana yimid yaa waay waa sufyaanu bnu cuyayna sufyaan iyo cabdirasaaqa ismutaabaceeya hadhihin miyuma sinaba marka mutaabacadan marka mutaabaca qaasira waay nuqbatulfikerka ibnu xajar mutaabacada uu kala mihaalin jiray mihaalay kugu noqon kartaa ayb can zuhriyi can saciid bn lmusayab can abi hurayrata can nabiy sal l slam naxwahu laakiin saniican oo imaamu tirmidi waa laga raajaxsan yahay lianna riwaayada kale yaziid bnu zureyc laftigiisa mutaabacaad badanuu leeyahay hal iska dhaafe dhowruu leeyahay isaga xataa oo bukhaari kusoo aroortay xataa bukhaari fii saxiixi oo ku keenay oo fiiri marka waxaa sugnaatay riwaayatu zuhri can abi salama keliya iyay ka sugnaatay ibnu abi dibin ibnu abi dibin can izuhriyi can abi salama oo xadiidkan ah bukhaariyaa wariyey lix boqol soddon iyo lix raqamkaas haddana kitaabu ljumuca imaamu lbukhaari sagaal boqol iyo sideed wuxuu keenay can ibni abi di'bin can izuhriyi can abi salamata wa saciid riwaayo marka ay labaduba iskula jiraan isku cadfan yihiin muslimna sidoo kale waa soo saaray can dariiqi ibraahiima bni sacdin can izuhriyi canhumaa ir marka ibraahim ibnu sacad ibnu abi di'bin uu mutaabiceeyey oo hal riwaayo ku mutaabiceeyey ibnu abi di'bin can izuhriyi can abi salama wa saciid ibraahim ibnu sacdin can izuhriyi can abi salamata wa saciid muslima marka riwaayada ibraahim ibnu sacad weriyey bukhaari sidoo kale wuxuu soo saaray can dariiqi shucayb waa arday kaloo zuhri leeyahay shucayb ibnu abi xamzata ayuu ka keenay oo markaa abu salama ka warinaya marka tii yaziiday mutaabacadeedana u tahay kale muslimna xadiidka waa keenay arday kaloo zuhri yunus ibnu yaziid al eyli oo marka weliba yunus ibnu yaziid can izuhriyi can abi salama wa saciid oo keenay marka mutaabacaadka tirada badan ee bukhaari iyo muslim ku yaalaan waxay xoojinayaan marka in labaduba sax yihiin abi salama keligiis waa sax saciid keligii waa sax labadooda wada jirana waa sax walidalika alimaamu daara qutni sidaasuu yidhi alimaamu daara qutni wuxuu yidhi zuhri xadiidkan abu salamana waa ka maqlay saciidna waa ka maqlay walidaalika marka saniicu tirmidi saxiixuu noqon lahaa haddii aan la heli lahayn iyagoo wada jiro oo laga warinayo labadii oo wada jirto waa qaldamay waxbaa la dheelaa laakiin labadii oo wada jirtaa dhowr mar soo arooreen ayb marka waxaan sanaaca xadiiiya waaye macno ma weyn waxaa laga yaabaa inaysa adiga kuu keenin oo tiraadid abu salamana waa iqa saciidna waa iqa inaad tira maxaa la ysaga howlayaa de sanaaca xadiiiya ku jirta xadiitaas marka bukhaari saas uu wariyey marka tarjiixan xoogaa laga fiican yahay qaala baabu maa jaءa fi اlqucuudi fi اlmasjidi waاntidaari الsalaati min alfadli baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab ee jaaa ku yimid fi lqucuudi fadhi fi lmasjidi la fadhiyo waintidaari salaati iyo salaadii oo la sugto waxa ku yimid oo min alfadli ah qala xadaثna maxamuud bn haylaan qala xadaثna cabdurazaq qala ahbarana macmaru can hamaami bni munabih can abi hurayrata sanadkan marar badanoona soo maray qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa yazaalu axadukum midkiin ka tegi maayo fii salaatin inuu salaad ku sugan yahay dhexdeeda xagga ajarka maadaama yantadiruhaa maadaama yantadiruhaa muddata dawaamihi inta uu ku sugan yahay fi intidaarihaa salaada sugashadeeda walaa tasaalu lmalaa'ikatu malaa'igtana ka tegi mayso tusallii inay u ducaynayso calaa axadikum midkiin maadaama fi lmasjidi intuu masjidka ku sugan yahay taquulu malaa'igtu waxay dhahayaan allahuma kfir lahu allahuma arxamhu maa lam yuxdid inta aynan weysada ka jebin faqaala rajulu min xadramowta nin reer xadramowt baa wuxuu yidhi wama lxadatu ya abaa hurayra xadadku waa maxay qaala fusaaun aw duraatun neef ama mid cod leh ama midaan cod lahayn yani kaano waxyaabaha kale ninkan waa yaqaanaye neefta inay weysada jebisaa ka qarsoonayd saasuu abu hureyre ugu sheegayaa marka qaala wafi lbaabi can caliyin wabi saciidin waanasin wacabdillahi bni mascuud wasahli bni sacdin qaala xadiidu abi hureyrata xadiidun xasanun saxiix xadiidka de bukhaari iyo muslim baaba wariyeenbu qaala baabu maa jaaa fi salaati cala alkhumrati baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaaa ku yimid fi salaati salaad cala alkhumrati lagu tukado sajaayada khumrada marka waxaa la yidhaha alkhumratu waa musallan sagiirun meel lagu musalla yani salli yar salliga yarkaa khumro la yidhaha yucmalu min sacfi nakli waxaa laga sameeyaa laamaha timirta yaa laga sameeyaa ayb sumiyat bidalika khumro maxaa loogu bixiyey liannahaa tasturu lwajha walkafayn qofka waxay u qarinaysaa gacmaha iyo wejiga caraday uga qarinaya ama dhulka waa un salliga annaga hadda kaan salliga iska dhahnoo kale marka laakiin fain kaanat kabiiratan hadday weyn tahay qofka jooggiisa xoogaa ay ka weyn tahay ay ka badan tahay sumiyad xasiirana la yidha darinaa la dhaha salliga waa yeeryahay derintuna xoogaa yar qofka waa ka weyntahay laba qofoo kalea ku tukan karto ayb marka muxuu tarjamadan ka rabaa marka u keenay wuxuu ka rabaa bacdi alculamaa baa iyagu waxay leeyihiin ciidda qofka inuu la baashiro dhulka uu ku sujuudo ee wax inuu iskaga dhiga iyo ma aha marka wuxuu leeyahy maya ciidda in lala baashiraa qasab maa haddii la doono salli unbaa layska dhigan karaa dhulka waa lagu tukan karaa cumar bnu cabdilcasiis aa laga wariyey salli markay u dhigaan salliga ciiduu ku shubi jiray markaas ku tukan jiray taas marka waxaa lagu xambaarayaa un waa min baab min baabi almubaalagati fi tawaaduc tawaaducibuu aad ugu mubaalaqoonayaa maahane maahan inaynan ansaxaynin qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja qaala xadaanaa abulaxwas wa huwa salaamu bnu sulaym ayb can simaaki bni xarbin marka abulaxwas kalaa jiro cawf leeraa magaciisa oo dabaqa haalia meelahaas ah can simaaki bni xarbin can cikrimata can ibni cabaas ayb qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu waxuu ahaa yusallii cala alkhumrati khumrada korkeeda inuu ku tukanayo salliga qaala wafi lbaabi can ummi xabiibata wabni cumar waummi salamata wacaaishata wamaymuunata wa ummi kulhuumin binti abi salamata bni cabdilasad umu salama gabadheeda waa marka abu salama dhalay ibn cabdilasad ayb abu salamaha nebiga muxuu ahaana garan kara abu salamata bnu cabdilasad nebiga muxuu ahaana ninkeedu ahaa umu salama nebiga muxuu ahaa laakin ha akuuhu min aradaaca nebiguu la nuugay akuuhu min aradaaca markay yidhaahdeen waxaan maqalnay bintu abi salama inaad guursan rabtid markaas nebigu waa kii yidhi haddaysan rabiibadeeda ahaa lahayn xataa iima bannaanaateen leanna maxaa yeeley liannahaa ibnatu akhii min aradaaca ya tanna waa jirtaa marka umu kulhuumin binti abi salamata bni cabdilasad waa kii nebigi yidhi rabaa'ibtiinna iyo ha iisoo bandhiginina iyo walaalihiin iyo walam tasmac min anabiyi sal l slam umu kulhuumtan laakiin nebiga waxba kama maqlin waxba aynan ka maqlin qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu saxiix wabihi yaquulu bacdu ahli اlcilmi in khumrada lagu tukan karo wa qaala axmedu waisxaaq qad habata can اnabiy sal l slam asalaatu cala alkhumrati waa ka sugnaatay walkhumratu huwa xasiirun sagiirun waa darin yar ayb marka adda wararkan umu kulhuum lam tasmac min anabiyi faa-iidaa ku jirta culimada marka muxaqiqiinta waa isticmaalayaan oo waxay tirmidi sidaas inuu sheegay yay isticmaalayaan leanna hadda iyada lam tasmac min annabiy marka la leeyahay waxaa weeyaan marka xadiidkeeda waxaa lagu xisaabaa marasiishoo kalea lagu xisaabaa qaala baabu maa jaa fi salaati cala alxasiiri darinta gogasha salaada lagu tukado qaala xadaanaa nasr bnu caliyin wahuwa aljahdamiyu qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus can alacmash can abi sufyaan waa dalxatu bnu naafic aliskaafi saduuqun min alraabica akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita can jaabirin can abi saciid ana nabiya sal l slam sallaa calaa xasiirin buu ku tukaday wa fi lbaabi can anasin walmugiirati bni shucba qaala waxadiidu abi saciid xadiidun xasan ayb qaala waalcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilmi ila ana qowman qolo oo min ahli اlcilmi ikhtaaruu salaata cala alardi waxay doorteen dhulka in lagu tukado istixbaaban sunnanimo waayo laakiin wa abu sufyaana ismuhu dalxatu bnu naafic weeyaan magaciisa qaala baabu maa jaa fi salaati cala albusud gogosha goglaha busudka marka waa gogosha ama katiifad ha noqotay wax lamida in lagu tukado qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa wakiicu can shucbata can abitayaax aلdubaciy wahuwa yaziid bnu xumayd aلdubaci hiqat habtun akhraja xadiiثa asxaabu kutub sita qaala samictu anas bna maliki yaquulu kana rasuulu lahi sal slm yukhaaliطunaa nebiga anagou nagu dhex jiri jiray waana dheehi jiray xataa kaana yaquulu ilaa u wuxuu dhihi jiray liakhin lii walaal aniga aan leeyaho sagiirin yar ayuu wuxuu dhihi jiray yaa abaa cumayr maa facala nugayr manaa koodaa rasuulka nagama dhex baxsanaynoo waa nagu dhex jiri jiray tawaaduciisa xataa mararka qaar wiil yaroo walaalkaybuu la kaftami jiray markaas oo aad u yaraa markaas u dhihi jiray yaa abaa cumayr maa facala nuqayr nuqayrka shimbiru ahaa oo uu wiilkaas ku ciyaari jiray qolleey yaroo ku dheeldheeli jiray markaasuu rasuulka shimbirkii baa ka fakaday markii dambe markaasuu wuxuu yidhi abaa cumayr maa facala shimbirkaagii ka waran uu leeyahay wiilkaa yaru marka shimbirkaagii ka waran buu leeyahay marka siduu noogu dhex jiray oo noola kaftami jiray yani saasaa yaa dhici jirtay markaas weliba de nebigu markuu kaftamayana kuma kaftamaynin wax oo wax xaaraan ama wax qalada kama imaan jirin de haddii marka nebigu uu dadkii la kaftamaayo ou dadka ku dhex jiro min baabi owlaa keyrkiisna saas waaya nacam keyrkiis baaba ka owleysanba nacam yaa laga rabaa inaynan leanna nebiga sifaatkii fiicnaayo dhanba waa isagoo qabo ayuu sidaas ahaa adiga adoon sifaatkaas dhan wada qabin maxaad dadkii marka uga kor noqonaysaa culamada qaar marka xadiidkan fawaa'id badan bay ka keeneen qaarna kitaabay ka alifeen qaala wuxuu yidhi wanudixa bisaatun lanaa nebiga waxaa loo biyo loogu firdhiyey oo loo dhaqay bisaatun lanaa gogol annaga aan lahayn fasallaa calayhi waa ku tukaday qaala wafi lbaabi can ibni cabaas qaala xadiidu anasin xadiidun xasanu saxiix waalcamalu calaa hada cinda akari ahli lcilmi min asxaabi nabiy sal l slam waman bacdahum laakiin waa inaynan xariir ahayn maradaas xariirta iyada ma bannaana in lagu tukado lanna ku istaaga a ku istaagaysid xataa waa labis aa labisanaysid xadiidkan anasay ku jirtay faqumtu ilaa xasiirin lanaa qad iswadda min uuli maa lubisa ayuu yirinna min uuli maa lubisa intii la labistay labiska dirinta waa maxay in lagu fariisto lagu istaago waa in la guntada dabcan inaynan ahayn waa layska fahma waa marka hadday daahir tahay in lagu tukan karo waay marka camalku saas lam yarow ma aynan u arkin bisalaati cala albisaati salaada lagu tukanayo gogosha watanfasati danfasaduna waa katiifada ama kaarbadka ba'san dhib wa bihi yaquulu axmedu wa isxaaq wasmu abitayaax yaziid bnu xumayd weyaan qaala baabu maa jaaa fi salaati fi lxiiaan baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yaha jaaa ku yimid fi salaati salaada lagu tukanayo fi lxiiaani beerta wareegsan oo deyrka leh beerta midna waa iska furan tahay midna waa la wareejiyey oo waxaa loo sameeyey dayd dayra loo sameeyey ama ood ha lagu wareejiyo ama yacni dhisma ha lagu wareejiyo beertu hadday xaa'id leedahay waa beer derbi ku wareegsan yahay beertaas dhexdeedii marka in lagu tukan karo qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa ayaalisiyu qaala xadaanaa alxasan bnu abi jacfar whuwa aljufriyu albasriyu daciifu اlxadiid maca cibaadatihi wa fadlihi akhraja xadiidahu atirmidiy wbnu maaja ninkan waa daciif marka can abi zubayr wahuwa moxamed bn muslim bni tadrus can abi طufayl caamir bn waahilah can mucaadi bni jabalin ana nabiya sal l slama kaana yastaxibu nebiga wuxuu sunayn jiray asalaata fi lxiiaani yani waxau jeclaan jiray in lagu tukada beerta dhexdeeda qaala abu daawuud yacni albasaatiin beerahu u jeedaa qaala xadiidu mucaadin xadiidun hariib marka fiiri sida badan marka uu leeyahay xadiidun hariib bis ou dhahayo waxaa ka qaaliba xadiidku inuu cilo leeyahay daciifu u badan yahay xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jiro haddana wuxuu xukumay xadiidun hariib laa nacrifuhu ila min xadiidi alxasan bni abi jacfar yani markuu qariibku saxiix yahay ama xasan yahay wuxuu ku daraa xasan ama saxiix waalxasanu bnu abi jacfarin qad dacafahu yaxya bnu saciidin iyo wagayruhu ayb de sababta soo og inuu daciif yahay sababta u keenayo kitaabka markaan bilaabaynaan sheegnay qaala wa abu zubayr ismuhu moxamed bnu muslim bni tadrus wa abu tufayl ismuhu caamir bnu waahilah qaala baabu maa jaa fi sutrati lmusallii halkan kadib abwaabu sutrow gelayaa halkaana iska joogno wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed